بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد maantay oo taariikhdu ay tahay toddobada shacbaan kun afar boqol soddon iyo saddex hijri waxaan ka warbixinnaa insha allahu tacaala laba arrimood oo midu ay tahay weerar kamiina oo mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala uu ku guuleeyey oo ay ka fuliyeen wilaayada bay gaar ahaan duleedka magaalada baydhabo iyo midda kaloo ah weerar ay mujaahidiintu shalay ay u galeen ciidamo kenyaati iyo saliibiyiina gudaha dhulka ayagoo ay soomaalida xoogga ugu haystaana ka dhacay midka hore oo magaalada baydhabo duleedkeedaha wuxuu ka dhacay maanta saacaddu markay ahayd afartii saac oo barqanimo inta u dhaxaysa magaalada baydhabo iyo deegaanka la yidhaahdo goofguduud oo ku yaala galbeedka magaalada baydhabo halkaas goofguduud waxaa ku sugan ciidan saliibiyiinta xabashida ka tirsan waxay isku dayeen inay biyo usoo raadsadaan magaalada baydhabo ayagoo gaadiidkooda wato ayay halkaa kasoo baxeen oo raba inay si aad baydhabo ka qaataan inta u dhaxaysa labadaa deegaan oo magaalada baydhabo iyo agoofguduud dhexdooda ayay mujaahidiintu u galeen ciidankaas xabashida wuxuu ahaa lug gaadiidkuna waa ka dambeeyey xabad ayay mujaahidiintu huwiyeen falilaahi alxamdu maadaama ay mujaahidiintu marka hore ka farganaxsadeen wixii daatay oo maarata wa rasaas hereeshema wixii kale waa kala carareen waxa weeyaan meydkiina meesha ayay uga carareen meesha askarta uga dhimatay maantay barqanimadaas kabeenkaa waa soddon ayay cagacageynayaan dhimashadoodu sida runtiina cararkii argagixii ay qaadeen hawdka ayay ku firdhadeen gurmud ayaa wuxuu uga yimid dhinaca magaalada baydhabo maadaama deegaanku kaba fogayba magaalada baydhabo gurmadkaas ayaa meydkii iyo baktigii meesha ka ururiyay askartii firadheena ururiyey dhammaantoodna waa ay isla carareen ayagii gurmudkii oo markay meydadkii wixii qaateen magaalada baydhabo ayay ku xaroodeen goobtiina gacan ku-haynteedii mujaahidiinta ayaa u haray oo waxa weeyaan ilaa caawo fiidadkii kusoo gaaray oo meesha waxa weeyaan joogay oo libintii ku geeraarayay dhinaca mujaahidiinta ilaahi subxaana wa tacaala dagaalkaas maanta wuxuu ku doortay saddex mujaahid ayaa meesha ku shahiiday ilaahay subxaana wa tacala waxaan u weydiinaya uu shahaadadooda ka aqbalo waxa weeyaan wixii la raadinaya wixii ugu wanaagsanaa weeyaan waa liibaaneen inta haddaan uga gudbo wilaayada bay iyo guusha ay mujaahidiinta maanta kasoo hooyeen waxaan rabaa inaan ka warbixiyo shalay deegamada la yidhaahda xaluuqa oo ku taalla gudaha dhulka ay soomaalida xoogga uga haysato dowladda saliibiyada ee kenya waxa weeyaan baalkiisha weerar ama kamiin ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaankaas la yihahda xaluuqa ciidan saliibiyiin oo kenyaati oo gudaha kasoo ambabaxay dhulka ay xoogga ku haystaan oo soomaalida laga haysto kuna soo jeeday furimaha hore oo dagaaladu ka socdaan jubooyinka ayay mujaahidiintu kamiin u dhigeen meeshaas ma aysanaa isla runtii meel ay ka malaynayeen inay mujaahidiintu soo gaari karaan kamiinkaas marka laba gaari iyo wixii saarraa ayaa lagu burburiyey midka koobaad gaari waxaa taa waa waxa weeyaan waxaa la qaraxday miino sidii war-saxaafadeedkaba ay kusii daayeen mujaahidiintu asagay wixii dhintaa wixii saarraaba meeshay ku dhinteen midna waxaa nooca xamuulka qaada asagana qori samana xabadii ayaa haleeshay kabacdina rasaasta boobayaasha ayaa loo dabamariyey dhimashadooda marka waxay isku noqotay saddex iyo labaatan askari iyo laba gaadiid oo midna mid kuwa gaashaama yahay midna kuwa ciidamada xambaaran yahay oo halkaas labadaasna ku burbureen taa macnaheedu marka wuxuu yahay in la iskala baxay furinta wilaayada jubbooyinka dagaalkii ka socday oo gudaha la isugu galay dhulkii soomaalida xoogga looga haystay iyo muslimiinta ay halka xabaddu ka socoto waxa weeye marka insha allahu tacaala dagaalku ma noqon doono furimaha wilaayadka islaamiga ah oo laisku horfadhiyo ama lagu dagaalamayo keliya ma noqon doono sida haddaba muuqata dagaalku wuxuu u gudbi doonaa gudaha dowladda saliibga kenya oo soo duushay shalay siduu u bilowday wana u socon doonaa bar walbana waa ku lagu bartilmaameysan doonaa hadday tahay magaalo iyo hadday tahay miyid meel walba waa lagu bartilmaamaysan waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala dadka waktiga dheer gumaysiga lagu hayay oo aan weligood xorriyad arag oo weligood waxa weeyaan aan aragna cawqabow waxaan rajaynaynaa oo soomaalida ah oo muslimiinta ah dhammaantood qowmiyaadka halkaa lagu gumaysanayo saliibiyiintu korka ka saaran yihiin waktiga dheer inay iyaguna baraarugaan oo ay ka qayb qaadan doonaan insha allahu tacaala burburinta dowladdaas saliibiga ah oo waxa weeyaan baadilka iyo qooqa iyo ku socota iyo gardarrada ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu noogu kaalmeeyo waxa weeyaan uu noogana heliyo cadowga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu